barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efamyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axadda bisha agost waa toddoba sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi xasan
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eegayno dood dhex maraysa wiilasha iyo hablaha oo ku saabsan cunto karinta iyo gurya hagaajinta gabdhihii qurbaha nala joogay shuruudahoodii ayaa waxaa ka mid ah nin aan subixii shaaha ama kafayga iisoo kari karin ee inaanan salaanta ka Waan qaadin gartay.
kow shalaba imaanan soo barin oo waxna la iima dirsanin oo anoo sidii cuuriyaan oo kale ahan guriga ka soo baxay maanta sababta ee ee aad ee, shuruudaha ugu darsata maxay tahay dhinaca heesahana barnaamijka kama marna
usaalka beentiyo halbijilee caynagu qaldaayan ooy markaad qadariso dhiqimaa u yeesho qab wayni yeeshaan hayguu qaraarine iga quuso ii maqalantide qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida oo kooban urur xorriyadda madaniga ee maraykanka u dooda ayaa sabtidii shalay sheegay in aqalka cad ee maraykanku uu soo saaray nuqul lafa- la tafaftiray oo ku saabsan siyaasadda mar hore sir ahaa oo maamulka obama uu ku adeegsan jiray inuu weerara kaga geysto inuu weeraro ku geysto dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo uu beegsado goobaha argagixisada warbixinta ayaa ka koobnayd siddeed iyo toban bog qaramada midoobey ayaa maalintii sabtida ee shalay hakisay wadahadaladii nabadda ee u dhexeeyey dowladda yemen ee sunniga ah iyo fallaagada shiicada ah ee xuutiyiinta ah kadib markii fallaagada ay horey ugu sii siqeen qorshe hal dhinac ah oo lagu magacaabayo golaha hogaanka ee dhulka ay haystaan tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay dalkaasi sanadkii laba kun iyo afar iyo toban
duhurnimo wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii dhallinyarada maanta barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maantoo kala baxa toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa falanqayn ku saabsan wiilasha oo markii hore oo markii ay qurbaha yimaadeen ka cabanaya in duruufo adag ay la kulmeen sababtuna ay tahay in iyagoon horay dalka ugu soo baran cunto karinta iyo guri hagaajinta arrintaasi waxay wiilasha wiilashu ay u aaneynayaan hablaha oo ay leeyihiin dalkii cunto karin iyo guri hagaajin naguma aydan soo barin guurkii qurbahana waxaad ku xidheen shuruudo odhanaya wiil cunto karis garanayun baan u baahanahay hablaha laftooda ayaa doodan jawaab ka bixinaya cashay barnaamijka ismaaciil baa noo diyaariyey ee, wuxuu waraystay ee, ama barnaamijka la qayb galay afar dhallinyaro ah waa laki xa- laki aadan yuusuf oo burco ku sugan axmed xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga cabdiqaadir ibraahim weheliye oo ku sugan dalka jarmalka iyo kayse saleebaan ismaaciil kayse xabow oo ku sugan dalka maraykanka barnaamijkiina waa kan ismaaciil oo inala socodsiiya tusaale ahaan marka dalka la joogo wiilasha looma ogolayn inay cuntada kariyaan laakiin qurbaha markay yimaadaan wiilasha aad bay uga cawdaan bal horta arrintaas ayaynu doodeenna ku eegi doonaa maanta bal waxaan ka bilaabi doonaa cabdiqaadir weheliye En, cabdiqaadirow bal aragtidaa haddaad nala wadaagtid iyo sida en, bal ay adig kula muuqato الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وس- وعلى آله وصحبه وسلم إسماعيلو آه، هدي أن صوغ صدو وحان به كرا وهيلو لأن كهيليي دمر كان اللو هيلي maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa eh, waa waxyaabaha maanta hadda ina haysta waxaa inoo fiicneyd ama inoo wanaagsanayd in sidii loogu hiliyo dumarka loo baray inana naloo baro waayo midna waan ku qaaday karaa ismaaciilow Eh, inkastoo eh, wax xaqiiqaho toosa aanan uhaynin isla weyni iyo eh, ii sheeg dhaqanadii hore oo qaldanaa ee ragga ku jirtay una muuqatay nin ragahoo wax kariya inaysan eh, mustaqbalka dhici doonin ayadana waan ku qaadan karaa laakiin muhiimadeeda ugu badan waxaan dhihi karaa waa hiilo ay dumarku inaga hiiliyeen oo dumarka kale loo hiiliyey waan garta kugu soo noqonayaa een waxaan u tegi doonaa een eh, amran amranay adigu doodaasaad u aragtaa bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamaya guud ahaantiinba saaxiibada igala qayb qaadanaya dooda bahda v o a iyo dhegeystayaasheena dhegeysanayaba hooyada oo kale markay barbaarinayso ubadka een, inamada iyo wiilasha oo kale barbaarinayso waxaa jirta mid kale ay hooyadu kasii taxatirto inanku isagaa inanta guursada laakiin inanta iyadaa la guursadaa inta badanna dhaqan waxaynu u leenahay in inanka soomaaliyeed ay noqoto markii gurigeeda tagto inan karti badan wax karsata wax shaqaysata haddii intaa laga waayana caadiyan ay tahay inuu ninku soo furo oo uu soo eriyo marka Waa hooyadu markasta waxay ahmiyadda u siisaa inanta oo ay u hagaajisaa wax u bartaa ay dhaqanka u bartaa cunnada u bartaa sida guriga looga shaqeeyo u bartaa inaan inantan lagu soo celin hadhowta inantani noqoto hooyo wanaagsan maadaama ay soo rabaynayso hadhowta ubad oo macalimad ay markastaba hooyadu tahay hooyadu saasay ahmiyadda usiisaa in inantana cunnada barta iyo sida guriga looga shaqeeyo inankana loo diro waxbarashada halkaan hablaha waxbarashada looga dirina inamada waxbarashada Waa loo gartay.
diro aad u mahadsanto kugu soo noqon doonaa amranay een waxaan u tegi u tegi doonaa cabdiqaadir een waxaan leeyahay kayse oo isna dalkan maraykanka kusugan kayse waad maqashaa dooda Eh, waan maqlayaa niyow anigu waxaan aaminsanahay waxaa sababay eh, yacnihii dhaqanka ama qoyska soomaaliga ayaa wuxuu soo saarayaa nin aan wax badan qabsan karayn oo gabadha nolosha waa loo fudeeyo dayado yar baa waxaa la barayaa inay cunto karayso guriga xaaqdo qolkeeda hagaajiso laakiin wiilka yacni walaashii baa dharka meedhaysa gogoshiisii xitaa walaashii baa hagaajinaysaa Eh, yacni cuntadii waxaa la odhanayaa qolqoladaa tahay ma soo geli karo deetana waxaa la soo saarayaa qof aan nolosha waxba ka qaban karayn deetana qofkaas soomaaliya unbuu ku noolaan karaa markuu qurbaha yimaado dee dhibaatooyin fara badan buu kala kulmaya waayo wuxuu u baahan yahay waxa la waxaa la imanaya wadda duni qofku dee isagu isku samaynayo inuu iscaawiyo Eh, taasunada waxay keentay in xitaa magaranaysaa waddankeeni xitaa d- dadka dawladda xitaa inay shaqo qaban waayaan waxa asal u ah yacni inaan qofka shaqo fiican lasoo barin Waan gartay.
yaraantiisii xitaa asagoo qofku jaacad shahaadada wata ama shaqayn taasuna waa sababta keentay inay dumarku waddankii xitaa shaqeeyaan keligood waan gartay waan kugu soo noqon doonaa adigana een waxaan u tegi doonaa een lucky oo burco kusugan lucky waad maqashaa dooda een raggii waxay leeyihiin dee wiilashii tababar wanaagsan lama siiyo wadamadii soomaaliya keliya ama deegaanada soomaalidu degto ayay ku noolaan karaan oo meelo kale kuma noolaan karaan maxaad doodaa kaga jawaabi lahayd Een, horta haddaan ka jawaabo nimanka hadalkooda waxaan leeyahay hal geeda hal godoo diidaysaa waa geeday ku xoqotay ma weydo Een, doodii barnaamijkan waa qaybtii labaad ee doodii hore horta hooyo labadeeda ubada uma kala hiiriso mana kala dulmido waa ta koowaad oo horta maanta haddaan hooyo ku cabano hadalku iyo meel wa- iyo meel dareen nala geline meesha kuma jirto waxaan kusoo koobayaa anigoo fursadda dambe ka faa'iidaysan doona Een, hablaha iyaga laftooda saameyn ma ku yeelataa taasi haa way ku yeelataa waxay dhaafisaa fursado badan oo ay ka badan ay wax ay waxbarashadu ka mid tahay Een, waxay dhaafisaa oo ay u dulman yihiin habluhu raggu marka ay joogaan waddanka anaanka anigu imika waddankaan joogaa walaalkay subaxii markaan kacaabaan quraacdiisaan ka fekeraa waan quraaciyaa markaan een, waxa weeyaan marihiisaan maydhaa Waan waan gartay.
u shaqeeyaa walaalkay oo qurux badan inaga baxaabaan doonaa sharaf baanaan u arkaa dhibaato anigu aniga la dulmiyaya uma arko waan gartay in walaalkay macnaha dib intuu usoo noqdo aniga iga cawdo oo yidhaahdo hooyaday baana dulmiday iyo walaashay waan gartay macnaha nooga hiilisay waxba maanaan dulmina dhaqanka halkan joogo intaanu ku dhaqanno baanu ku qurux badnaysiinay laakiin aniga laftaydu waan ka cabanayaa taas waxaan kaga cabanayaa labadii ilmood markii la wada dhalay waxa weeyaan labadiiba iyagoo qurux badan oo wax bartay waxay doonaanba ha ahaadeen hawl guri ha bartaan ama hawl kale ha bartaane oo intay guriga kasii wada shaqaystaan oo ay hawlihii guriga sii wada dhamaystiraan kadibna ay waxbarashadooda tagaan si wada jira ayay ila qurux badan aniga laki ahaan markaan ka Waay.
hadlayo dooda aan macnaha wax ka baxsan ka hadlayo iyo fikirkayga ka hadlayo waan gartay waay laakiin een, Waan dumarka kugu so- laftooda saameyn bay ku leedahay waan kugu soo noqonay een weheliye hablii waxay leeyihiin dee een annagaaba culaysna haystaayo waxbarashadii iyo wixii xaggee baa layskala qaadi lahay bal adiga haddaad waayo aragnimadaada ama duruufaha si sawirayna arrinta uga bixinno kusoo food saaray markaad qurbaa tagto kale
Eh, ismaaciilow horto eh, ma rabo doodu inay iila ekaato eed hooyo aan eedeynayo ama aan dumar aan eedeynayo laakiin waxaan jeclahay si dulka xaadis ah oo wanaagsan oo qurux badan eh, dhibku meeshuu ka jiro iyo caqabadaha nala haysta iyo meeshay nooga yimaadeen inaan ka hadlo Eh, ii sheeg in ma ma rabo in hadalka loo ekeysiiyo inaan dood eh, eh, ama dacwad aan way hooyo u caddahay haysto arrintaas way Haasha.
caddahay umana qaban doono Eh, ismaaciilow horta waxaa dhacda eh, shalay eh, laba aan is lahayn ayaa meesha ka jirta shalay qofka dumarihi hawsha guriga ayada dhibkeedaba ha noqoto culeyskeedaba ha noqoto hawsha guriga iyo wax walboo adag ayadaa loo diri jiray macnaheeduna ma ahayn inay isheeg la kala necab yahay labadaas laakiin dhaqanka ayaa sida ahaayo waxaan eedeynaynaa huwa dhaqanka okay shalay wiilkii loo diiday inuu wax kariyo isheeg hawsha guriga sidii nin curyaanahoo kale isagoo ah oo siddeed iyo toban jir ah ayuu guriga kasoo baxaya maanta markii uu qurbaha yimaado isagoon waxba kala ogeyn dadkii waddanka uu u yimid waxay noqonaysaa in qof waddanka ku raagayo kale inuu caawiyo wax la kariyo waa qisooyinka dadka annaga badan nagu wada dhacay okay ayadoo saas jirtaa waxay tahay gabdhihii qurbaha nala joogay shuruudahoodii ayaa waxaa ka mid ah nin aan subixi shaaha ama kafeyga iisoo kari karin inaanan salaanta ka Waan qaadin gartay.
kow shala shalaba imaadan soo barin ee, oo ii sheeg ee, ama hawlo kale halay diro ama sida kale halay qabtee shalaba layna soo barin oo waxna la iima dirsanin oo anoo sidii curyaan oo kale ahan guriga kasoo baxay maanta sababta ee, ee, aad ee, shuruudaha ugu darsata maxay Waay, tahay su-aasha waay.
noocaasaan rabaa in laiga jawaab waa mahadsan Am- amrane miyaana taaquleedu gardarro ahayn haddii wiilkii dalka markuu joogay la bari waayey siduu wax u kariyo in markii qurbaha kaga daba tagtayna shuruud laga dhigo hablihii shuruud ka dhigaan ismaaciilow taa laftarkeeda em, raggay ku noqonaysaa un waxay ragga ugu noqonaysaa berigii hore dalka waa run oo ninka jikada gala qorqodaa loo yaqaanay oo waayo dee ninka duruufyado kuma jirmisi jirin inuu jikada galo mar kastaba hooyadii iyo xaaskiisa iyo walaashii ayaa kolba tii uu dhinac joogaa u karinaysay oo u qabanaysay oo siinaysay qurbihii marka uu tegey raggu ma yahay raggii dalkii joogay ma yahay maya gabadha qurbaha joogtaa salaada way kacdaa way shaqo tagtaa w- way soo shaqaynaysaa laga yaabaa isagu inuu sii jiifo aanu soo shaqaynin ama wax iska waxbarasho tago ama wa- meel kale waxtago laba shaqo gabadha sideeday isugu awoodi kartaa haddii raggu shaqadooda ay qabsanayaan oo habluhu ay noqonayaan sidii caadiyanka dhaqanka ay noo ahay gabadha guriga inay dhaqdo oo guriga iyo carruurta ay joogto oo ay cunnada kariso oo ay dharka maydho oo ilmihii koriso waan gartay Ah, gabadhu wax kasta way qabanaysaa oo ninkii shaqaa qaban maayo laakiin raggu marka hore horta iyagu khaladkooda ha saxaan waaye oo mas-uuliyadda qoyska ha ka soo baxaan waan Waa gartay taas aa su-aalkaa horteeda dhex iyaga.
aan kaa dhex galo amrane een ma kuula eg tahay in haddana shuruud laga dhigo arrintaa oo la yidhaahdo eh, nin cunto karin kara keliya ama shaahi ku tuuri karaan u baahanay haya shuruud waan kaaga dhigayaa waan kaga dhigayaa shuruud waxaan ugaga dhigayaa markaan anigu shaqo tago ee aan reerka usoo shaqeeyo waa inuu fog wax kariyaa ama hore ha usoo barta ama usoo baran haddii aanu doonayn inuu wax kariyo aanu garanaynin ha shaqo tago ana gurigiisi joogaya karinaya ama ha yaqaanina may aqoonin waa s- waa s- waa hadalkaagu waa cad yahay waxaan u tegayaa een, kayse kayse waad maqashaa een, dee hablihi waxay leeyihiin eh, doodii halkay marayso maxaad kaga jawaabi lahayd marka hore maryan macnayray odhanayaaye anagu hooyada macaan ku eedaynano inay macnihiina hagrabtay iyo walaaluhu laakiin dhaqanka iyo aqoon darada ayaa meesha ka jirtay ee hooyo ma jirta ilmaheeda macnihii dhib la doonaysa taas waa taa talabaad sidaan sheegayo wax yar oo fudud ayaa wuxuu saameynayaa nolosha biniaadanka oo dhan oo dhaqanka ka xasaasmaya tusaale Macnaheedu mayna siin waa qof- kartaa Een, qofkan- tus- tusaale bal dad say u fahmaan waxaanaynu ka hadlayno bal adigu dhacdooyin ama adigu goobjoog ahayd ama adigu kugu dhacay bal tusaalayaal nool noolna sii Eh, tusaalayaasha nolol oo qurbaha ka dhacay de waxa weye annaga aban nimi oo yacni marka qofka nimi de dabcan anigu marka gurigeyga joogay yacni walaashiba dharka dhaqaysa cuntada waxaas oo dhan de markaa timaadi wixii oo dhan baa nolosha kugu soo baxsanaysa qofka hotel ma dul fuuli karo deetana qofka waxay ku noqonaysaa de inuu magaranaysaa nolosha dhex galo isagoo inoo labaatan jira deetana adigu wax be badanna wuu khaldaya hase hatee xitaa nolosha uma fududaayo mar walba qofkii labaatan ku leelsamay iyo qof isagoo yar soo leelsamay waa dee waxa udhexeeya wax fara badan oo taas tira iyo xisaab male laakiin xitaa ninkan iminka seexday ee shaqayn waayey oo qurbaha yimi waxaa weli saameyn ku leh shaqadii aan yaraantii la barino gabadh nolosha ka dhacda oo yartaa intay qurbaha ti mid yarna waxaan ku daraya arrinta cabdiqaadir sheegay oo eh, dee dumarku intay weli eh, ay dee iyagu yacni dumarku iyagaa warshadii wax soo saaraysaya marka dee wixii inay yar kusoo dari waayaan barbaarintii marka dambena ay doonaan eh, waxay noqonaysaa eh, dee waxaan yar suuro gelin marka eh, Dib ha u waxa fiirsadaan weeye baad anigu leedahay.
halkaas aad baan u cudurdaaraya dib ha u fiirsan baad leedahay waay waxaan isla su-aashaa weydiin doonaa laki ama maryamo oo ku sugan magaalada burco een dooda waad maqashaa een eh, miyaanay ka habboonayn een halka ay tahay in shuruud laga dhigo marka hore wiilasha in la baro sida cuntada loo kariyo gaar ahaan markaynu ka hadlayno saameyntani waxay soo baxday markii waddamada qurbaa la yimid
ismaaciilow haa anigu fikirkaygu haa waxa la yidhi ismaaciilow caano qubtayba dabadood la qabaye eedda hablaha qurbaha waanu qaadanay waayo waxaan u qaadanaynaa annagu iminka lab- annaga iyo inamadan isku jiil baanu nahay waxa iyaguba waxaanu ka cabanaynaa dhaqan soo jireena soo ma dhaqankii soo jireenka ahaa maadaama dhaqankaa rag hore dhigan oo cid hore dhigtay waxaa dhaqankaa soo jireenka aanu ku baabiin karna anagoo anagu gacmaha isqabsana anagoo anagu dhaqankeyga editing ku samayna ama aanu macnaha aanu aan habayno dib habayn ku samayno kadibna aanu soo saarno wixii anagana qanciyey oo aan diinta iyo inta su iyo suubanaanta iyo soomaalinimada toonna aan ka dheerayn tusaale ahaan haddaan iminka intaa sii gudagalo ragga iminka hadda jooga kuwa waddanka jooga waxaa wax bari kartaa waayo way ka baxeen imika nolosha hooyada wax ku bari lahayd oo imika dawa nin weyn oo ismaamulaya waxaa wax bari karta oo aan ku waaninayaa inanta ay calafka wadaagaan halka iyadu shuruudda uga dhigayso horta walaalahay waxaan leeyahay xaqa marka laga hadlayo dumarow waa ila jiil cabdiweliye wuu leegyahay waxba ma garanayo koos wuxuu jira duruubtan ka cabanayu ka cabanayaa dabeetana waxa weeyaan horta halkaa hablaha yidhi macnaha inanku haddaan waxba noosoo samayna waxaanu ka cabanaynaa marka aanu aragno inuu yaqaan uu naga hagranayo waxaanu ka cabanaynaa markaanu aqoon ee aanu barro ee uu naga yeero noo qabsoonay wixii ka dhinaa aanu barno kadibna baanu ka caban karnaa nu oran karnaa wixii aanu ku barnay haddaanad waxba nagula qabsanayn iska tag wixii kalena dib baynu isugu soo laaban ismaaciilo wa- waad mahadsantahay Een, weheliya waad maqashaa maxaa kaaga baxay bal su-aashaad weydiisay maxaa laga jawaabay maxaan laga jawaabin
horta su-aashu jawaabteeda rasmiga ah keliya waa in wixii la dabargooyo horta caqabada waa jirtaa oo waa laisla qaatay oo maryam way qirtay amran way qirtay keysana way qiray waa in laisla qaato anigan kula hadlaya saakay haddii aad saaki waaga haddii uu baryo ilaa caawa labiyo tobanka haddii aad igu shaqayso waan ogolaho oo ka daali maayo laakiin koob shaaha debka saar adduunka ayaa ila soo yaraanaya shaksiyan markaan ka hadlo oo wallahi okay Eh, max- waana sababta kaliftay waxyaabahan waxaan uga cabanayno haddiiba berri aan laga maarmaynin oo uu ku qasban yahay qofkaanu dumarkana berri shuruudahooda ay ku darsanayaan innagana aanu ku qasban nahay in berri noloshayna aanu ku maarayn wuxuna wax dembiya aysan ahayn oo xataa waxaan aragnay eh, nin dhalinyaro ahoo xaaskiisu ay xaamilo tahay oo xataa aan aqoonin sidii sh- eh, eh, shaaha iyo sokorta la isugu daro oo ay qof gabar sagaal bilood ah intay istaagto ay shaahi u kariso Maxaa Macnaa- kalifay?
macnaa waxa Waa, weeye- eh, dhaqan gabadh uur leh oo xaaskiisii ahayd baa oo iyada ay ahayd in loo shaqeeyo ayaa duruufta ku kalifaysaa inay inay isagii u shaqayso ayada istaagto isagii u shaqayso shaahi iyo cuntada usoo kariso xoog uu leeyahay meel ma la'a wuu ca- hakran maayo oo xataa hakran maayo oo hagaraa ku jirta lama dhihi karo Waan gartay.
laakiin waa aqoon daro waa wixii marka waa waxaan ku qasbannahay wacyigelin toosa in la sameeyo dhaqamada noocaasu rasuulkana sala allahu caleyhi wasalam gurigiisa iyo xaasaskiisa wuu u shaqayn jiray marka eh, waa wax u baahan bayska hoose iyo aas-aaska nolosha in laga soo dhisan dhihi karaa waan gartay waad mahadsantahay Een, amra moto amranay in badan een, dhaqanka soomaaliga marka la eegayo ama ama deegaano badan oo soomaali degto lagu sugnaa een, inta badan een, hablaha culays badan ku dhici jiray raggana looma ogoleen eh, hataa su-aalo badan baa dee layska weydiin jiray inuuba kijada galo iska daa wax kale laakiin baahidaasi marka qurbaha loo soo baxay saan mar hore sheegay ayay soo baxday in dooda laftigan dooda noocaasa maanta laga doodo sidee baad u aragtaa horta ismaaciilow labay u kala baxaysaa Mm.
dalkeeni iyo qurbuhu waa kala waa kala dhaqan iminka weli inamada dalka jooga iyagu kamana cabanayaan duruuftaasina ma helin oo weli sidii waa loogu shaqaynaya markay gurigooda ka tagaan xaasaskoodii baa u shaqaynaya waana wax caadiyan oo dhaqan aynu lahayn hooyadu hadday ilmaha soo bari lahaydna may arkaynin duruufti markaa may hortaagnayn oo hooyadu waxaysan lahayn ilmaha wiintu kaa tago ama uu taaribo ama uu khad kala tagtin meel kala tegayaa keligii hadhay ka duruufta qabsanaysaa may ka fikeraynin ilimada laftarkoodu markay dalkii joogeen in ay bartaan way awoodi karayaan inay bartaan oo ay shaqaystaan oo wax kasta qabsadaan laakiin iyaga laftarkooda marka ay dalkii joogaan qabooyi baa ku jirta oo ma doonayaan farxalka haddii laga soo ilaabo iyo tuwaalka haddii laga soo ilaabo way xanaaqayaan odhanaya maxaa nagu keeni waaye nagu soo ilaabay cudno bira farxada sidaad noo soo hordhigtay bay odhanayaan laakiin markay dalkii tageen dan baa baday iminka wixii laga bilaabo de- hooyadu ha barto aabaha laftarkiisu maanta hadduu isagu jikada galo iyo inankiisa berri ha gacan qabto kayse in xilligan wiilasha oo loo arkayey dee dhaqanka soomaaliga inaanu kijo ama cunto karinba u dhowaan karin oo inta badan dhinaca ay ahayd in loo shaqeeyo maanta in dood noocan dhalato oo bal laga fikiro sideed u aragtaa adoo faalladaadaan raacsan doono Eh, si wacan baan u arkaayo waxaan u arkaa eh, yani waxaan u arkaa eh, in eh, de dhaqankanu wuxuu dhismay xilli aada u horeysay Eh, cid maanta saxeexday ma jirto dhaqamadan waa g- waynu soo gaadhnown maca kuwa nool yani dad un bay kasoo gaadhnay noloshii waxba maynu naqdin sideedii baan u qaadanay waaqicii dadka hore iyo waaqicina way isbedeleen marka de wa wa wa wax loo baahan yahay oo khasaba in wax badan wax laga bedelo taasu taasaan kaga jawaabaya arrinta kale aan raba inaan sheegno waxa weeye dadkii hore reer miyigu wa- waxay ahayn raggii hore rag karti badan leanna laba shaqaa ka jirtay miyiga oo dumarku shaqada ay qabanayaana guriga maaha ragku shaqo kale wuxuu qabanayay oo eh, eh, macnihii geel raacistii eh, geelii hawlaha geel oo dhan oo dee ku shaqaa waraabintiisii wixiisii reerka oodiisii eh, ma garanaysaa yacni qofku isagoo hawlkara uu soo bixi jiray gabadhu dhinaca kale hawlkarka ahaan jirtay laakiin noloshii magaalada oo la yimi ayaa dumarku shaqooyinkii ay ka qabanayeen miyiga qaar bay weli hoos sii wateen oo shaqadii guriga ah laakiin ninkuu shaqadii baadiyaamuu ka yimid dee uu yar yahay dee iskuulku aada mooyaane ilaa uu dee shaqo caadi tegi maayan wax shaqa oo kale oo udhexeeya ma jirto kolley anigu saan ku arkay dee kusoo kornay marka taasna Waan gartay.
waxay keentay eh, khaladkuna halkaas buu ka yimi guuritaankii baadiyaha laga soo guuray oo isna wax meesha ka saaray shaqadii ragga oo taasna dhib badan bay ku jirtaa eh, ayay keentay kayso inta aynan ka bixin een, horta waad mahadsantihin oo waxaa een, waa laki oo burco joogta oo afrika joogta si kale hadaynu idhaahno qaaradda afrika iyo een, amran oo joogta qaaradda asia iyo s- ama sacuudiga iyo weliba weheliya oo jooga jarmalka ama qaaraddii yurub iyo kayso oo ugu dambeeya isna qaaraddii amerika matalaya Een, horta afartii qaaradood afar qaaradood dunida kala joogta caashacuud baa iyana cabaaradan bayna dhegaysanaysay oo een, caashay doodbaa iminka socota waad arkaysa dee gabagabadii iminka talooyin baa la bixiyo maxaa kaaga baxay horta dhammaantood ismaaciil way mahadsan yihiin ka qaybgalkooda ay nagala qayb galeen een, barnaamijkan hibada iyo hal abuurka ee barnaamijka dhalinyarada maanta mar kastaanu kusoo dhaweynaynaa inay nagala qayb galaan Een, haddaan usoo noqdo doodan ay qaybsanayeen labadaba gar bay leeyihiin labada dhinac markaad si u fiiriso marka dhulka la joogo inta badan een, horta wiilasha waxba looma dirsado laakiin waxay kaga fiicnaan lahayd inta inta badan marka guryaha la joogo gabdhaha la adeegsanayo shaah haddii lasoo karinayo haddii waxyaabaha yararka sida maalinba in u baranayaan shaahii canjeeladii bariiskii baastadii sidaasay gabdhihii ku bartaan laakiin wiilasha dareen badan ma siiyaan marka een, la joogo een, gudaha dalka Haye.
laakiin marka banaanka la isugu soo baxo oo ay noqoto een, maxaad qabsan kartaa oo no- oo noloshii adiga dhinacaagii soo aado markaasaa la kala baxa oo loo aayaa wixii een, hore loo soo arkay Een, marka gabdhuhuna eed male wiilashuna eed male oo mar haddaan shalay loo dirsan oo maantana markii qurbaha la yimid ay ku adkaatay inay isdabaraan marka kuwa ka dambeeya unbaa la fiirin doonaa marka ma is leedahay xilliga qurbuhu laftigiisu waayo kala duwan buu la soo baxayoo dee wax badan oo markii hore laga xishoon jiray ma- ma laga yaabo markii dhulka lagu noqdo Hadda tusaale ahaan weheliyoo kale oo ina maqlaya wuxuu yidhi hablii intay dalkan waxba nagu soo bari waayeen ba markaan qurbihi nimina mashruud naga dhiga wiil wax karin kara keriya
oo marka ayuun baan ooda ka rogayaa oo marka gudaha la joogo dalka gudihiisa ismaaciil oo marka la joogana la leeyahay wiilka hadduuba dheriga usoo dhowaado waa qoraqode oo dherigiibuu soo usoo dhowaaday jikadiibuu soo galay waa lagu ceebeynaya Een, markii dibadihii la yimidna haddii la yidhaahdo waxba ma karin kartaan oo reerka waxba kuma soo kordhin kartaan dhinacii quudinta marka la yidhaahdo horta isma qabato oo taas waa cadaalad darro marka dumarkaa dib isigu noqon doono ismaaciil oo aniguba aan ku jiro marka marka gudaha la joogaa waxaa laga soo bilaabi doonaa in wiilasha laga daayo qoroqoda iyo inay ka baqaan jigada jikada iyo agagaarka cunnada lagu kariyo si marka banaanka loo soo baxana dee noloshii loo qaybsado oo iyagana isku dabaraan caruurtoodii dabaraan iyo inta martidoodaba ay sooraan waan gartay waa maqlaysaan waan filayaa een, aad baadna u mahadsantihiin waxaan siinayaa barta kelmad yaroo kooban si kooban weheliyaan siinayaa mar haddii halkaa laga xusay aad iyo aad ayay caasha u mahadsan tahay horta waxaan islahaa markii aad caasho u yeertay amran iyo laki bay uhilin doontaa laakiin caashaan cada- cadaaladay noqoto way way dumaroobi doontaa baan islahay aad iyo aad laakiin ugu mahad celinaya si hufan oo wanaagsan ayay iiga jawaabtay aad iyo aad aan ugu mahad celinaya
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha waxaynu ku qaadaadhigaynaa guud ahaanteedaba maanta ciyaaraha olombikada ee ka soconaya waddanka braziil gaar ahaan magaalada rio de janeiro halkaas oo fuud kala gedisan ay joogaan oo ciyaartooy kala gedisan ilaa iyo laba boqol oo kooxood in ka badanna ay ka qayb qaadanayaan soomaaliya waxaa u matalaya ciyaartooy laba ah oo kale ah maxamed daa'uud maxamed iyo maryan nuux faarax oo tartanka ordada u matali doona haddaba guud ahaan sida tartankaasi uu u soconayo iyo xilliga ay ordayaan oo tartanka ay ka qaybgalayaan maryan iyo daa'uud ayaa waxa ay kala yihiin maryan oo ordi doonta saddex iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee agost halka maxamed daa'uudna uu ordi doono toddobiyo tobanka isla bishan agost aynu ku guda jirno haddaba arrimahan iyo kuwo kale oo guud ahaan sida ay ciyaaruhu u soconayaan waxaana ka waraystay oo aana khadka telefoonka magaalada riyo kula xiriiray xogayaha guud ee guddiga olombikada soomaaliyeed duraan faarax waxaana ugu horrayn aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ciyaaraha halkaasi ka soconaya iyo doorka soomaalida ee ciyaarahaasi halkaa ka soconaya waxaana uu duraan ku jawaabay waa ka wadamo badan ilaa laba boqol iyo todoba wadan baa kasoo qayb gashay oo mid kasta xajmi gooni uu leeyahay soomaaliduna waxaa kamid ahay wadamadii kasoo qayb galay waxaa laga yaabaa qaarkood inay ilaa iyo buuxinayaan garoonka oo dhan markay maraayaan qaarkood maxaa la yidhahdaa ilaa iyo dhowr boqol oo ciyaartooy wataan soomaaliduna waxaa kamid ahay wadamada ugu yar ciyaartooyda ugu yar wadata inkastoo anaga keli haysanayna wadamo badan ba ay tahay oo ciyaartooyda aada u yar tahay si kolba anaga waxaa nooga qayb galahaya wafdiga iyo markas dadka imaanaya waxay ku xiran yihiin hadba inta uu la eg yahay ciyaartooyda ku tartamaysa tiradooda intay tahay iyo wafdigaaguna ku xiran tahay marka annaga waxaa noo tartamayay laba ciyaartooy wiil maxamed daawud maxamed la yidhaahdo oo saddex iyo shanta kun haddii laa yidhaahdo iyo marya noox muuse iyada ordi ordi doonta afarta boqol oo mitir marka runaantii iyo waxaa la socda marka macalinkooda iyo dadkii wafdigaha oo kale oo loogu talagalay inay dhalinyaradaas alla jirkooda iyo ayaga ay la socdaan oo maxaa la yidhahda ku xadidan hadda inta ciyaarteydaadu laag tahay marka hadda ciyaarihii kale way bilowdeen ciyaaro kale oo badan baa socda kubadda cagta oo kale iyo hadda qaar baaba xataa lagu guulaystay kuwa shootinkii mar hore lagu kala baxay laakiinse ciyaaraha fudud oo anagoon ka qaybgeli doono waxay bilaabanayna asbuuca soo socda haddii ilaaha yidhahdo labaiyo tobanka bisha ayay bilaabmi doonaan maxamed waktigu ordahayo waa toddoba iyo tobanka bisha haddii ilaaha yidhaahdo subaxii tobanka iyo shan daqiiqo saacadda baraasiil marka runaantii aad baan ugu faraxsannahay inaan markaas anagu aan kasoo qayb galan joogno tartanka aan kaloo aad ugu faraxsannahay sida social mediaha iyo maxaa la yidhahdaa meelaha kaloo dadka kuwada haliya lagala wada hadla sida wanaagsan ee dadka soomaalida aada ugu faraxsan yihin inuu caalamka soomaaliya ka dhex muuqdo maxfalka ugu weyn ummadda isugu imaanayso isboortiga waa tahay duraan waad mahadsan tahay warbixinada wararka qaar aan helin ayay sheegayaan in gabadha ay ordi doonto maryan orodka afarta boqol wiilkana aan maqlayn kun iyo shanta boqol uu ordi doono marka hadda maxaa isbedel bal haddaad sharaxaad naga siiso ma hadda waxba isma bedelin afarta boqol waa ku qoran tahay maryan laakiinse waxaan kalo maadaama maxaa la yidhahdaa macalinkeeda iyo iyadu waxay hadda yidhahdeen anay kaaligiina comfortable iyada ku tahay in loogu bedelo labada boqol marka kolba taas macalinka iyo qolyaha international federationka haddii ilaa yidhaahdo ayaa go-aankaas u taala markii kolba is arkaan maalmahan hadii ilaa yidhahdo maanta iyo wixii loo ka dambeeyo marka ilaa berri iyo warcad inuu inuu kasoo bixdo laakiinse hadda waxaa u qornay afarta boqol ordi doonto laakiinse iyadu waxay jeclaan lahayd iyo macalinkuba in looga dhigo labada boqol marka taasna haddii ilaa yidhahdo wixii iska bedelo waa la soo socodsiin doonaa insha allah ugu dambeyn bal haddaad isu barbar dhigto ciyaarihii olombikadii ugu dambeysay ee london lagu qabtay laba kun labayo toban iyo kan hadda brazil lagu qabanayo ee rio uu ka socdo maxaa farqiga u dhexeeya in general horta farqiga waa udhexeeya london iyo iyo rio de janeiro waa waxyaabo kala duwan laakiinse hadda saashaas waxaan fahmaya ay tahay kan soomaalida maxaa la yidhahdaa ka qaybgalkooda iyo imaanshahooda run ahaantii waxaan isleenahay kii hore xoogaa ayaysan wax badan baysan ahaanin kolba markaas adiga waxaa kuxa kuxajidahaya hadba wadankaaga iyo siduu yahay iyo maxaa la yidhahda resourciga iyo waxaasi aad ugu ugu tabaalusaysato marka waan ogsoonahay wadanka wax badan oo isbedel inaysan ka dhacaynin maxaa la yidhahda dhinacyo badan maxaa la yidhahda ama siyaasiyad ha ahaato ama amniyan ha ahaato in isbedel uu jiraa yar laakiinse uusan ahayn isbedel aada u weyn marka taas oo kale annagana weli waxaan isleenahay isbedel uu jiri doona oo maryan oo kale run ahaantii ilaa labadii sano lasoo dhaafay waxay ku jirtay maxaa la yidhahdaa training adag ayay maraysay iyada gabdho kale ayadaa marka laga soo darto marka waxaan rajeyna in haddii laa yidhahda in quality-ga uu ka fiicnaado kii hore kaasi waxa uu ah duraan faarax xogayaha guud ee guddiga olombikada soomaaliyeed isagoo magaalada rio de janeiro waddanka brazil jooga ayuuna khadka telefoonka iigu warramayey xubintii cayaarana dhegaystayaal halkaa inuu joogto nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal heestaasi aad maqlaysaan ee fanaanada farxiya fiskana waxay gebagabo u noqonaysaa barnaamijkayga duhurnimo anigoo ah maxamed cabdi caashe ibrahim cashucuud iyo ayaan sheekho dhinaca farsamada ahayd waxaanu dhammaanteedin leenahay sidaas iyo duhur wanaagsan